guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa shir jaraa-id oo uu fiidnimadii xalay ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu markii ugu horreysay uga hadlay khilaafka ka dhex jira mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha baarlamanka ayaa ugu horreyn shirkiisa jaraa-id xildhibaanada baarlamanka ugu jeediyey digniin ku aadan inaanay boonboonin khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda waxaana uu xusay in khilaaf kasta oo jira xal laga gaari karo haddii ay taasi dhici weysana ugu dambaynta la horkeeni doono baarlamanka waxaana uu xildhibaanada ku booriyey inaanay arrinka ka hor dhicin ilaa baarlamanka laga keenayo waxaan rabaa inaan u jeediyo xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka in aan martaa ku adkeeyo oo aan la uga digo in ay arrimaha khilaafaadka ayaamahan socda ama khilaafaadka siyaasiga ah oo laanta fulinta ka jira in aysan ka hadlin in ay maragtaa miidiyada la tegin ama ololaynteeda ay iska daayaan taasoo sababtu ay tahay in haddii khilaafaad dalka ka dhaco ama madaxda dhexdeeda ay khilaafaad siyaasi ah mise afkaladwaa oo ku meel gaar ah uu soo dhexgalo waxaa mar hori horaan waxaweyn odayaal baa leeyahay madax baa leeyahay hogaamiyaala leeyahay dad akhyaar oo go-aan le baa leeyahay waa laga heshiinaa waa laga dhexdhexaadinaa waa laga heshiinaa hadday dhici weysana waxay u soo biinshubanaysaa in markaa golaha shacabka ay timaado kaasoo ah mas-uuliyadda loo sameeyo uu yahay in arrimaha iyo mashaakilka dalka inuu xalliyo maadaama ay yihiin hogaamiyaalkii siyaasadda dalka iyo maarayntii arrimaha dalka ay yihiin saas daraaddeed xildhibaanka maanta arrimaha noocan oo kale ah wuxuu ka joogaa maqaamka waa kii xukumi lahaa ama go-aanka gaari lahaa saa daraaddeed ma qurux badna qaaliga ama xaakimka in uu dood kasii jeediyo banaanka asagoo keiska gurigiisa ee markaa xafiiskiisa u yaalo guddoomiyaha baarlamanka ayaa dhanka kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay isdejiyaan isagoo sheegay inay si wanaagsan u soconayaan howlihii dowladda iyo adeegyadii bulshada loo hayay waxaana uu sheegay inuu kalsooni ku qabo in ugu dambaynta xubnaha baarlamanka ay karti u leeyihiin inay soo afjaraan khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda waxaana uu shacabka ka codsaday inay baarlamankooda ku kalsoonaadaan tan labaad waxa weeyaan xukuumaddii iyo kulli way shaqaynoo hayaan adeegii dalka shacbiga loo hayay wuu socdaa wax xumaanaya haba yaraatee ma jirto saas daraaddeed shacbiga waxaan ka codsanaa inay kalsoonidooda qabaan mahad allaa leh waxaa maanta aanu leenahay golo shacbi shaqaynaya oo u duuban hogaaminta siyaasadda dalka iyo maaraynta arrimaha dalka u duuban in uu xalliyo mashkilad kasta oo timaada qof ahaan aad baan ugu kalsoonahay in golahan shacbiga xildhibaanadiisa ay karti buuxda u leeyihiin in ay xalliyaan xaalad kasta oo dalkan soo food saara in ay karti buuxda iyo awood u leeyihiin iyo aqoonba inay xalliyaan waan ku kalsoonahay shacbigan waxaan ka codsanayaa inay ku kalsoonaadaan golahooda shacbiga mahad kale waxaa ah oo alla leeyahay oo inaan leenahay shuruuc iyo dastuur oo arrimahan oo noo kala maaraynayo saa daraaddeed wax xumaanaya ma jiraan hal laysujiyo wax la buunbuuniyaysan jirin ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa shirkiisa jaraa-id waxa uu si gaara ula hadlay qaybaha kala duwan ee warbaahinta isagoo sheegay in looga baahan yahay inay la yimaadaan mas-uuliyad islamarkaana ay ka digtoonaadaan qaabka ay u dhigayaan wararka ay tabinayaan ee ku wajahan khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda dadka suxufiyiinta iyo warbaahinta ka shaqaynaya ha ahaada ku wax qoraaya ha ahaada ku raadiga ka hadlaya mikrofoon haysta dhammaan waxaan xusuusinayaa in qalinkiina iyo qoolkiina iyo mikrofoonkiinaba uu yahay ammaano oo ummadda iska leedahay oo alle idinku ammaanaystay ma qurxoona ma fiicna arrin fiican ma aha in arrimaha kutirkuteen iyo waa la lahaa iyo waxyaabo aan jirin iyo buunbuunis oo aan meesha looga baahnayn in maaragta ay lagu sameeyo ma fiicna mas-uulnimo u dhaqma muwaatin baa tahay xil baa ku saaran xasiloonida dalka xil baa kaa saaran warka aad tabinaysa inaad runta ka sheegto xil baa kaa saaran saa daraaddeed ogow arrintani waa ammaano allana waa lagu weydiin doonaa isku dirdirka ma fiicna ha noqonina khasaaro ku shoobayaal noqda dad ku shooba sidii soomaalida ay u kabsan lahayd oo marxaladan looga bixin lahaa kuwii ku shooba u holgama inaad noqotaan ayaan u baahannahay shirka jaraa-id ee guddoomiyaha baarlamanka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay soo ifbaxayeen khilaaf dhinaca dastuurka ah oo u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid waxaana jirta dadaallo iyo kulamo lagu doonayo in khilaafkaasi lagu xalliyo oo ka soconaya xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha iyadoo kulamadaasi kuwii ugu dambeeyeyna ay xalay ka dhaceen xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya halkaasoo ay madaxweynaha kula kulmeen xubno isugu jira siyaasiyiin iyo wasiiro ka tirsanaa xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd ee cabdiweli maxamed cali gaas kuwaasoo ku bahoobay naadi la magac baxay badbaado qaran inkastoo aanay jirin ilaa iminka wax natiijo ah oo la shaaciyey oo ka soo baxay kulamadaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho